ciid wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijkan oo aan filayno inta uu socdo in aad qosul madadaale iyo weliba farxad badan aad ka heriqa dootaan waa hubaal ibraahimow barnaamijkeennan ciidda aynu ugu tala galnay waxaa marti noogu ah shakhsiyaad soomaaliyeed oo bulshada dhexdeeda aad looga yaqaano haddii ay tahay fannaaniin abwaaniin iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada waa hooyadii fanka soomaalida shamis abuukar guduud carwo sidoo kalena waa fannaankeennii weynaa salaad derbi waa farshaxanka caanka ah amiin caamir oo isna goodhow aad maqli doontaan yaynaan ka tegin dhinaca majaajillada iyo weliba wiilka reer jabuuti rashiid nuur oo sheekooyin qosol badan inoo haya qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiise badan ayaa maqli doontaan
waa hagaag ibraahimow ciid wanaagsan baan adiga iyo dhegaystayaashaba mar kale hawada ka leeyahay aynu ku bilownaya shamisa bakor ismaaciil oo loo yaqaano guduuda carwo waxay haatan ku sugan tahay magaalada hargeysa iyadoo in ka badan toban sannadoodba halkaasi u jiiftay xanuun aannu ilaahay uga baryayno inuu ka dulqaado uu caafimaad ugu bedelo iyada iyo fanaaniinta kale ee soomaaliyeed ee xanuunsanaysa iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan haddaba wariyahayaga magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar ayaa hooyo shamis abakor ismaaciil guduuda carwo ku booqday gurigeeda magaalada hargeysa sheekadii dhex martayna sidan ayay u dhacday ummadda islaamka oo dhan khaasian ummadda soomaaliyeed afkayga garanaysa waan salaamayaa salaam weyn ayaan salaamayaa ilaahay ilankii bisha bisheeda bashbashee barwaaqo nabadgelyo naxariista ilaahay allah inagu gaadhsiiyo ummadda soomaaliyeedna ilaahay waxaan uga baryaa intifaaqya inuu siiyo inkasta oo aad xilligan muddo shan iyo toban sano ku siman aada xanuunsanaysay haddana waxaa tahay qof dhulka soomaalida si aada looga yaqaano dabcan warbaahintan aad baad la socotayo dee waa kuwa rikoodhado adigii sheegayay maxaad balwaayahan soomaalida isbedbedelaya kala socotaa wax walba waa qoraalka ilaahay qadarka wax walba ka horreeyey sababtana inakaa yeelana camalkeennii baa sidaa inoo qaybqaybiyey waxaan leeyahay israac dambe hadduu qoran yahayna si nabadgelyo iyo naxariis ilaahay in ilaahay keen isugu raaciyo oon cidna la qasbayn cidna la jujuubayn haddaana inoo qorrayna qolo walba halkeeda inuu ilaahay nabad ku siiyo yaan ilaahay ka baryayaa naxariis xaggiisa ka timiya oo walaalo isu hiiliya oo isu hilooba oo wax istara in ilaahay inaga dhigo yaan ilaahay ka baryaa subxaana wa tacaala adduunyada nin walba wuu ka tegi reer hebel ma jirayso min rabbikabaa qof walba u dambaysa allahagu waa kuma ayaa inoo dambaysee qolaha laga tago adduun iyo aakhira seeg weeye ummadda islaamkiina way wada indha xun tahay ilaahay indha wanaagsan hau yeelo adigana ismaaciil yare meeshaan kaa bartay qoladaas saxaafaddan waan la hadlayaa waxaan leeyahay weliba kuwa joornaallada qora waar ummadda isu soo jiida ummadda wax kala jeediyaha samaynina annaku shalay markaannu balweynaynayno ummadda wax wanaagsan ayaannu u sheegi jirray iyo soomaalinimo iyo istacayl iyo ayaana reer hebel iyo jilib hebel iyo kamaanaan sheekayn jirin ee soomaalinimo baanu ka sheekayn jirray dadku markay guduuda carwo maqlaan waxay kugu xasuusanayaan dabcan dhinacii fanka oo xagga waxaad ahayd qof aad dee aada ugu caanaasaad aad ba ogtahay farjar waxaad yeeshaan waxaan shalayto yeelaan maantana la yaabaa waxaan qurux moodi jiraan qoomamaynayaa marka hadallada leedahay maxaad ula jeedaa dad yaraa fasirtid waxaad qoomaynaysaa muxuu yahay aan ku warmooyo dee sidaad sheekada ku haysaan anigu waxaan ahay inantii inan soomaaliyeed oo heesta idaacadaha ugu horraysay ayaan ahay soomaali marka la yidhaaho soomaali oo dhan ayaan ahay marka la kala qaadana soomalilaana inantii soomaaliyeed ugu horraysay baan ahay inanta igu xigtana waa khadiijo cabdulaahi dalays oo koonfura markaa taasaan ilaahay uga toobad celinayaa maanu garanayn cilmigana maanu lahayn iminka shalayso culimmadiina khayr allaha siiyo hore laakiin taswiirka sida looma aqoono cid wax noo sheegaysa ma jirin bismillaahi raxmaan raxiim halkana la odhan laa adeer waa khaldantiin dee cidinana ma odhanayni marka laakiin iyagana khayr allaha siiyo dee dadka waxbay u sheegeen taswiirkan la aqoonooyo marka khayrka allahina waafaje taa weeyaan taan sheegayahay iminka waxaad sheegtay in adigu dhinacii fan ka dhex baxdo dhinacii cibaadada aad u baxday dabcan fankii soomaalidana xilligan dhalinyaro badan ayaa kusoo biirtay wax badan ayaa isbedelay kaad ku ogeyd bal maxaasaad u aragtaa fanka xilligan jira dhalinyarada iminka waxaan leeyahay fanaaniinta wakhtigan joogta ee qabiilada ku heesta dadkani waa dadkaa shalay u wada fanaanka haydeen ee lacagta ka guranayseen waxaan leeyahay inaad isu soo jiidaan mooyaane ha kala kaxaynina ayaan leeyahay isu soo jiida qabiilka ka taga gobolaysi ka taga halkaan idinkala hadlayaa iminka waa hargeysoon joogaa fanaaniinta waxaan kala talinaya qabiil ka fogaadaan subxaan allah inay cibaadaystaan wixii kalgacal ugu jiray fankanna allaha ka soo hadeeyo wixii qurus u galayna qurus ka khayr badan allaha siiyo anugu waan fadhiyaa shan iyo toban sanaan fadhiyaa quruskayga allah halkaas igu keena araasiq yarsiq haadka samada dewliya diinkuba u saman calaf ina koon jirin ilaahay ina abuuray waxaan hadlaya iga dhigay ee dadaa i soo gaadhsiiye i fadhiisiiyey ayaa dee risiqa naf walbana isagaa risiqaya cidna yaan loo aflagaadayn cidna yaan loogu heexan hunguri qof walba qabrigaagana ilaasho ummadaadana wanaag la wada doon waa wiilka hargeysa jooga ka xamar jooga ka boosaaso jooga ka jigjiga jooga ka jabuuti jooga waa gabdhahaygii iyo wiilashaydii kuwa dabadda jira kulli soomaali waa soomaali islaam waa islaam intaasaan ku dardaarayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
waa hagaag ciid wanaagsan baannu mar kale dhegeystayaal idin leenahay haatanna waxaa qadka telefoonka ee xuduudda u dhexaysa swiden iyo norway ku jira fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole oo kusii jeeda oslo lafoole kusoo dhowow barnaamijkan oonu ugu talagallay ciidulfitriga waa ka qaaldandre ciid wanaagsan ciid mubaarak wallahi dhammaan waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan salaamayaa oo kale dhammaan inta iga mudan ee itaqaana ayaan salaan gaarsiinayaa kullidood waa tahay lafoole hadda safar baad ku jirtaa xaggeed usii jeedaa waxaan hadda kusii socdaa oslo norway baad markaa barnaamij ka soo qabanaysaa bandhig faneed ha ma dhulkaad ku safraysaa ma badda ma cirka maya dhulkaan socdaa hadda waxaan ka soo galay sweden hadda waxaan soo galay norway marka xuduudkii baad joogtaa mise weli norway baad u gudubtay waxaan hadda in yar u jiraa oslo waat bal waxaad heesta ugu horraysa noo soo qabo teebaad jeceshay inaanu ciyaarno sahra waxaan dhihi lahaa iyadan heeska la yidhahdo deeqa deeqa waan ku jecelaha oo qaar ila fadhiya ay leeyihiin iyadaanu doonaynaa waat deeqa waa ku jecelaha yaa sameeyey eryadeeda eryadeeda waxaa sameeyey aniga dandure laxanka iyo muusigana yaa ku laray laxanka anaa ku laray eryadana aa sameeyey muusigana waxaa gacantiisa ku tumaaya bashiir cabdalla yuusuf hanuuniye
baxsanida hadalkiyo dhegeenaan tuynan yahay waa waxa dareenkiyo nafta damaca geliye kaga doorta qayrka shidhaxanta celiyo dhawaadayga iitahay adigoo daldeer jiran halkan kaa dareemaa deqa waan ku jecelahay shidhaxanta celiyo dhawaadayga iitahay adigoo daldheer jiran halkan kaa dareemaa deqa waan ku jecelahay waa tahay aad baad u mahadsantahay maxamed ciid wanaagsan baanu ku leenahay kulli caam wa antum bikhayr dhammaantiin waan idin salaamayaa ciid wanaagsan walaal lafoole adiga iyo saaxiibada baabuur kula saaran ee safar salaama sidoo kale walaal waa ilaahay idin mahadsantihiin udgeey waaya aamin ayo
adarka udgoon iyo cuudka wanaagsan waa caaqibe aynu ku ciidno adarka udgoon iyo cuudka wanaagsan waa caaqibe aynu ku ciidno annaguna ciidne idinkuna ciida annaguna ciidne idinkuna ciida nabad iyo caano ciid wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad joogtaan dhinaca heesaha iyo fanaaniinta fari kama qodna oo waxaa weli inoo soo socda fannaankee nin weynaa salaad maxamed shardi iyo qaar kaloo badan hase ahaatee aynu u baydhno dhinaca qosolka iyo majaajilada ibraahimow adiga iyo dhegaystayaashaba waxaan idin odhan lahaa kuraasta xejista inta baabuurta waddana waxaan leeyahay baarkinka idinku dhow ku yara baydha iyadaan kuwa kala duqaynina khadka telefoonka ee magaalada jabuuti waxaa haatan ku jira rashiid nuur oo ah wiil dhallinyaro ah oo dhinaca sheekooyinka qosolka waayahan dambe looga fadhiistay rashiid kusoo dhawo barnaamijka bal magacaaga oo dhammaystiran noogu bilow rashiid nuur jaamac geesood aniguna waxaan salaamaya ummadda muslimka qaarad walba meesha allihii meeshay kaga nool yihiin anigoo maanta xaggan ku faraxsan ciidda munaasabadda awgeed oo la fadhiya dadkii asxaabta ay bulsho ahaan igu wada qiimo badnaa ay kamid yihiin suldaanadii cafarta reerta joore ay dhaleen innimadooda inaan isla fadhino iyo fanaaniin badan oo teeleyda aad ka aragtiin waan gartay e rashiid markaa bal adigoo dadkaasina aan filaya inay kaa wada guddoomeen e salaantaas bal waxaad ka warrantaa marka e waxaa jirta sheeko aad iyadana u qosol badan oo nin intuu timo weyn la baxay e timihiisii iyadoy gubanayaan uu leeyahay waar kaarteeyadii jabuuti baa gubanayay kooraan baa gubanaya bal hadda sheekadaana nooga dhac inankan timahan ka gubteen waa qof aan anigu toosaan sula kulanay waa garanay ee rashiid nuur qofka hadda zaare ay sheegtay ee madaxa ka gubanaya ee socda see loo duminayaa
timu waayano buubuu afuro dibadaa laga yimid cadayna xaggaa ku sitaa jaadku doonu tufoo caawo baatiriyo nuka askar galo saa u fadhiyo jaadkii cadaygu xaggaa u yarsaarun baa cadayga ka dhacay xabad baas la shutum xaggaa iska dhigtay camirqaan qiiqun baa baxay waraa xali koraan baa uray waa saaxiibkii cugale xadhi koraan baa uray keega la saa umalaa eego oo uu shikiyo waa dukaankan way xadaan dukaankan waxaa bilasii iibinaysa islaamiyo dhexs ka jira xeer oo maqaamiistiya oo foox iyo cadal kulaan iska buuxiyo dukaankii buu tagaya macalkan kalaa kale oraa u sheeg koraan baa gubanaya kii baa socday habo xalig baa qolanaya maslaantii ooya foox girgira xaggaa shidmay noogu rid waa timi inigii saaxiibkii uu dilinto fooxii muku roga timin baa isla sii qiiqin waraa waa kaarteedha waxaa olanaya ninkan madaxay baa gubanaya kamuu fikirinba timahaagii baa gubanaya kii kale saddexaad baa caagad biyaa ku rush waryaaw war timahaagaa olanaya war maxay war jooga allah maan guubtay kule sektaarka waa moolo khalaas way ololeyn meelqaan tii ugu dambaysay khalaas uu qiray inuu gaadhay wuu socday caafadii walaa salaamadoona nigu cinaya caafadii uu tegey tash tijaadu cuna indhuhu way casiin waa dergegem caafadii buu qarqaraacay iga fusho dhaay abi comme l'appetit iska soo galaaday
mama ha u oofi waa cashadii war naftaad noo keentay saqo dhexe cashaa doondoon waa tama bakhataale ka cun waalka daboon okay mama
suulayaam ninkan madbakhi fuulka markuu saa afka u geliya hooy baalku waa wada khale war cunugaa baa cuna khalkoo loo shaqaystaa ish waa erayaan u shaaqeedan ilaa ninkan maa fuul buu cunay beri waa jimce iyaalkan xiniin loogu talagalay loo laaqu cun
waan gartay rashiid aad baad u mahadsan tahay barnaamijka ciidda ee aad nagala soo qayb gashay dadka reer jabuuti eed u dhigayso bandhiga qosolkaana waxaan rajaynayaa inay ka heli doonaan marxaba marxaba waa lisalaamaya anigana walaal haye walaalkay ma habeen wanaagsan reer jabuuti asalaamu calaykum walaal asalaamu calaykum walaal calaykum salaam zaaroy waan ku arkii oo adaaba aad u qoslayay maxaa kaa yaabi waxaa iga qosliyey ibraahimow ninkaasi odayga ah heerka uu mirqaanka ka gaadhay waxaa lay tusuun ninkii xalay xidhnaha iyo tiinarka isku jira cabay oo aroorta afkii iyo dibnihii iyo meel waliba casaan tahay sidii islaan yaroo soo xidhnaysatay intaasise haddii aynu kaga nimaadno ibraahimow dhinaca kale ayaynu jalleecnay dhinacii suugaanta iyo heesaha iyo fanaaniinta ayaynu ku noqonaynaaye fanaankii weynaa ee soomaaliyeed ee caanka ahaa salaad maxamed shardi oo loo yaqaano salaad derbi oo ku sugan gobolka maine ee dalkan maraykanka oo saacado yar uun inoo jira haddii aynu halkan gaadhi ka kaxaysano magaaladan washington bal salaad derbi ayaanu jecelay isagana inaanu ku booqano halka uu joogo salaad kusoo dhawow barnaamijka ciidda annagoo kule ciid wanaagsan waa mahadsantiin anigu horta meeshaan la yidhaahdo portland deganayo maraykanka meel kamida statetka maine muddo toban sanaah marka waa iska fiicanahay dhammaan waxaan salaamayaa horta dadkayga hore asxaabtii waa beri fanaaniintii gidigooda waa salaamayaa waxaa kaloon salaamayaa carruurtayda oo meelo kala jooga adigu yurub iyo america iyo kambala hadda afar baa jooga meesha la maxaa tidahdaa kambala uganda inay soo gaaraan dhawaan ayaan jecelahay oo waxba socdo marka waa garanay marka maadaama oo salaad aynu ku jirno ciid ama barnaamijkii ciidda aynu ku guda jirno heesaad jeclaan lahayd marka horeba inaynu dadka usoo qadinno si ay noogula ciidaan heesteed noo soo qaban lahayd heesahaaga tirada badan leh sidii nebi ayuub ayaan kusoo qabatay ayaandhalad oo kale ima ogid oo kale ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima subxaanahay ilaahay u samiro waxaan uu habreed galay cawliyo tilmaaniyo afagaaleyo diriir agna maarku waxaya ifkana waxaan u soo baxay aroosamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena mane sida ayra geelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban ku guurfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indu kugu farxaano sida aayadiina afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhow taaga ugo adduunyada waxaan imid maalintii islaamku lagu iiday xaramku ibliisku xirxiraya sida shiiqas luublan uu ammaanayaayo sida uduga dooga ku iimaansadaayo sida ogadayda uu ilaaliyaayo sidii nabi ayuuba cadii ku samraayo sidii abuu hureera uu aaminaayo cadigiyo naftayda dhulka ugu jeclaaye adiguna aqoonso ilidheho aga ugo sida shiiqas luublan uu ammaanayaayo sida uduga doogan ku iimaansadaayo sida ogadayda uu ilaaliyaayo sidii nabi ayuuba cadii kuu samraayo sidii abuu hureeran uu aaminaayo salaad dad badan baa markay dabcan codkaaga maqlaan waxay sugayaan heesihii aadka u macaanaaye weliba aad isla qaadi jirteen fanaanada saynab cige oo markaad labadiinu wada heesaysaan shucuur gaaree ka muuqato dadkana dabcan dareen gaara geliya maxaad u malaynaysaa inay kaga duwanaydeen marka fanaaniinta kale wada heesaysaan markaad iyo saynab isla heesaysaan waxay ka duwanaayeen horta hadda barnaamijka aad qofkaad la dhigaysaa qofka kale waa kaaga duwan yahay midda kale riwaayadii aan wada bilownay oo nasoo dhignay ee khamrigii jacaylka ayaa waxay ahayd riwaayad kaalin weyn gashay oo aada loo jecel yahay marka riwaayaddaas hadda waad adigu kolley waxaan kolley daanduri aada u fahmaya asagu dadku aada u jeclaa riwaayaddaas wax kastaa ku jiray oo kii jecel ciyaaro kii jecel maaragtay wax kastaa laga helay kii heesta gooni u jecel marka aniga qudeydu waa aadan jeclahay oo riwaayaddaas markaan xasuusto waxaan idhi halayle yaa gadaal noo celiya oo ya daayarkii qabriga jacaylkiisa oo dhabar kuu saaran xataa degmooyinka inaad ka dhigtaan saaxiibo horta marka hore waxaan salaamayaa riwaayaddaas markaan soo xasuustay abwaankii maxamuud cabdullaahi sunku ninkii riwaayadda sameeyey saaxiibkayga qaaliga waxaa igu dambeeyay adigu hadda sanadkii dhowaa jabuutan tegey jabuutan ugu tegey ilaa laba saddex bilood aan meesha soo joogay horta salaan ayaan isaga gaarsiinayaa salaan kaliya laa waxaan salaamayaa asaa uga horeeya waa saaxiibkay qaali ah fanaaniinta kale oo asaga harriisa joogtana waan salaamayaa hadda oo daawuud oo kale meeshuu joogaa waan salaamayaa kuweed noo soo qaban lahayd eh, inaanu maanta ciyaarno lihii dhiiggii buu habay hanti waad lahay heemayshe hurdi waayo hasho waaye ka hadlaysa maraykan buu ka hadlay alla ingiriiska subxaan allah
halbawliidhiigibu habaye hanku hayoway hanqartaye halbawliidhiigibu habaye hanku hayoway hanqartaye urdi waayo harsi waaye xagge hodaniyadnahadeta urdi waayo harsi waaye xagge hodaniyadnahadeta
عودي الصدق الهر الطبيعي عركي يعيل كويه الشذيك عودي الصدق الهر الطبيعي عركي يعيل كويه الشذيك وانكو خايب شوكا ما خليك حق خيبوك اخذ ليسا وانكو خايب شوكا ما خليك حق خيبوك اخذ ليسا يا سلام aad iyo aad aad baa umahadsan Cid wanaagsan tahay ilaahay nooga salaad dhigo farxad iyo khayr iyo dalkiiyo dowlad cusub oo nooga dhisanto aan ilaahay waxaan ka baryayaa iyo dalkiyo iidan iidteeda anagoo kasii farxad badan intaas inaan la kulanno waan gartay aad iyo aad baanu kuu salaamaynaa igu salaan anigana igu salaan guddigood wariyayaasha gabdhaha iyo ragga waa igu wada salaan idaacaddiinu aaday u sarraysaa waa barnaamijyadaas aad u qabanqaabidaan aad baan u jeclaystay dawladi salaam aniguna waa tahay waa ku salaamaynaa silaad darbi waa saaxiib hore waa ku salaamaynaa fari kama qodna zahroy barnaamijkan aan ugu talagalnay ciidda dhinaca fanaaniinta cusub ayaan markaana jillacaynaa waa fanaanada laga daba dhacay xaawo kiin oo ku sugan magaalada london sheekadan ayaanana dhex barto xaawo kiin marka hore ee ciid wanaagsan ciid wanaagsan dandure dadku waxa ay uun maqlaan xaawo kiin magacaaga oo buuxaa marka hore bal noo sheeg magacayga waxaa la dhahaa xaawakiin axmed hilowle waxaa wakiilay laakiin markaan dib u noqonno ee soomaaliya waxaa jiri jirtay gabar ayaa waxay ku leedahay markaa isbartaan oo tiraahda abaay magaca aniga aan fawsiyo xal waa la yidhaahdaa hay ama waxaa la yidhaahdaa khadiijaluul hay habeenkii marka aad xaafadda tagto oo aad gabadhii weydiisaa waxaa lagu leeyahay gabadha aad sheegaysa meeshaan ma degana maalin dambe aad qabataa waxay ku leedahay may bu magacyadaas waa lay dhahaa laakiin khadiijana aabba ii bixiyey ee luulna hooyaa ii bixisay haye marka xaawakiin waxa waaye labadaa magacoo lees dul saarayo xataa marmar leesuu goynaayo ayay xoogaa og yihiin
may may haddii aan xaaway dadweynaha ku barno goormeed sidaadaba bilowday fanka iyo heesahan ibraahim heesahan waxaa bilaabay two thousand sixki ayaa bilaabay horta labada kun iyo lixdii ha haye xaggeed ka bilowday waxaan ku bilaabay addis ababa magaala madaxda ethoobiyan ku bilaabay addis ababa marka heestii ugu horreysay oo aad tidhaahdo allay lehe heestan qaad ma xasuusataa ha aad iyo aad waa xasuusta heesteyda ugu horeysa waxay ahayd hees oo qasdi la yidhaaho heesta iigu xigtana sheekada daraadaan lahaa masraxan ka heesay laakiin heesihii oo oodi ahaan iigu soo baxay ethoobiyan ay ahaayeen oo markaasiti oo soomaali remixi ah iyo ethoobiyan oo dhaqanka soomaalida ka hadlayso ethoobiyaanka anoo ku heesayo oo ugu sheegayo da- shacbiyadda ethoobiya inay gabdhaha soomaaliyeed ay gabdho sharaf la yihiin oo wiil xabashina ila heesayo isigana uu leeyahay gabdhaha soomaaliyeed dhaqankoodana kama tagaan hidahoodana kama tagaan heestaasi bayd miiga xasuusin kartaa haa waan ku xasuusi karaa waxay ku bilaabanaysaa idiricaaye sababu anti qunjuun masaabu iyo qeheenta qabyalo ani beedhan wadi jahalo waa kaday daandureyo waa gartay aniga heestaadii ugu horreysay ee aan maqlo waxay ahayd dhoof caashaq mhm marka balaan dadka xasuusano heestaasi dhoof caashaq bayd miiga maqashin kartaa dhoof caashaq inaan kugu luqeeyo haa dhoof jacay u darana allahayu u darana dhoof jacayl u darana maigu dhegay anigu maigu dhegay mayla dhacay mayla dhacay warmaha siduu ii dhufsaday ima dhigin
dhoof jacayl
yaa salaam dhanna iima dhaafina dhuux iyo lafaha iyo wadnuhu dhex yaalaa waxaan dhowrayaa telefoonka soo dhaca adiga malaha naftirkaagay ku damqaysaa ibraahino aada iyo aad marka teleefonka soo dhacaba waad u cararaysaa dandure naftirkaaga meel kaa damqaysaa soomaalida dhanaa ku waalatay heesta horta sideeda weliba markii maaragtay lasoo kala dhoofo ha marka xaaway ma sheeke jeceyl ahaa oo iska caadiya mise dhoofkan jeceyl adigu bu kugu dhacay waaba yaabe heestan gabadha samayso wa gabar soomaaliyeed abaanada xibaaq cabdullaahi yaa la dhahaa oo xibaaq xaggii joogtaa hadda waxay joogtaa ingiriiskay joogtaa oo heesehay aliftaaba heesehay aliftaa ha iyada laf ahaanteeda oo hadda fanaanad noqoto qaata waa gartay anigu waxaan fiirsaday videogii aada duubtay ee heestaasi qofkii u fiirsadaa sida aad xaawakiinay jacaylka u jelayso ama aad isu jebinayso waxaa buu isleeyahay habaar qabuhu xaguu gabadha ka aaday
hees walba horta fiilan inaad ku haysta ayaa loo baahan yaha markaad bulshada u bandhigaysid saas darteed marka waa fiilankii marka heesta micneheed inaad dadka fahansiisid aye maaha dareen gaar ay ii leedahay ani shakhsiyadeeda ma jirto laxanka yaa sameeyey yaase muusikada u garaacay heestaasi dhoof jacayl xaawakin heestas seete laxanka waxaa iskale laxamisihii weynaay reer nairobi cali shaacir muusigan waxaa iskale cabdixakiim kareere hees kale oo waxaa jirta aad wiil wada qaadaysaan ti xabiibi macaan xayaati xabiibi xayaati qalbi xabiibi maasha allah hees qaali waa heestaas iyadana anigaaba ku sigta inaa kula heese yaa sameeyey heestaasi xawkin wiilka ila heesaya aban faarax martiila iskale miraha iyo laxankaba isaa iskaleh isaana ila qaadayo heestas horta runtii hees loogu talagalo waayo aroosyada oo loo qaaday markaasi inti aroos oo markaas loo de aqalgalkooda iyo hanmoonkooda ku jiro bal aan dadweynaha qayb ka maqashino heesta xabiibi xayaati waa gartay xaawa maadaama aad marti noo tahay barnaamijkan aan ugu tala galnay ciidilfitriga yaa jeceshahay inaad halkan ka salaantaa waxaan salaamaya horta dhammaan inta ummadda islaamka ah ayaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee walaalahayga ah dhammaan meel kasta ay ku nool yihiin waxaan leeyahay ciid mubaarag waxaan kaloo qaaras ahaan u salaamayaa oo si kal iyo laaba faankayga dhammaan dunida meesha ay ku nool yihiin waxaan leeyahay ciid mubaarag taageerayaashayda ayaan leeyahay si qaas ah ciid wanaagsan waa hagaag dhegaystayaal gabagabadii barnaamijka ayaynu ku soo dhownahaye intaynaan ka bixin sahrooy waa farshaxanka caanka ah amiin caamir aad baa umahadsan tahay daandure aad iyo aad adiga iyo wariyaalka voice-ka waxaan salaamayaa horta dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan dunida waxaan salaamayaa walaalahaygii oo ku wada nool dalka maraykanka denmark yemen turkiga meel walba ay joogaan ayaan salaamayaa waxaan salaamayaa asxaabteydii kale oo meel walba joogta dunida waxaan salaamayaa familkeygii oo aan wada joogno oo aan wa canada wadan ku wada noolnahay intaasi waxaan leeyahay ciid wanaagsan waan gartay amiin aad iyo aad baana kuugu soo dhaweyneynaa waanana ku faraxsannahay bal ka waran caruurtaadii iyaguna ma ku tababartay farshaxankan weliba aad internet-ka u isticmaalayso aada iyo aad hadda waxaan aan tababar ku hayaa laba wiil aan dhalay oo oo hadda aad macnaha ila shaqeeya iyo gabadheedii jiija amiin caamir oo xagga oo animationka ay ka shaqeyso sidii filimada oo loo codeyn lahaa marka kuwaasaan rabaa inaan soo saaro si ay ii bedelaan berri oo meesha aniga hadda aan joogo iyaga meesha kasii qaadaan amiin waa amiin caamir waa sii duqooba maa ka wadaa ya waa sii walba sii dhamaana qof walba baa taga adduunkan ya daandure meeshan wada joogayno kuley waa la soconaya waan gartay marka intee waa imise jir jiija iyo labadaasi wiile hadda tababarku u socdo jiija waa afar iyo labaatan jir maasha allah caamir wiilka la yidhaahdo oo hadda ninka keliya oo hadda noqon doono amiin caamir booskiisi ninka noqon doono waa saddex iyo toban jir waaye ninka kale waxaa la yidhahda zaki waa waa nin tafa isagana oo aad fikradaha ugu fiican laakiin waa xagga farshaxanka waxaa ugu fiican caamir tahay hal gabadha aad u yar oo leyla la yidhaahdo gabadha keliya oo waxawaaye xagga maskaxda ayada ay ku fiican tahay dadka macnaha aad u kala haga waayo waa creative baad leeda waa dadka hal abuur kale aad iyo aad waa labadaas waa labada ugu yar waa hal abuurka laakiin farshaxanka waxaa ku fiican ninka ilaya caamir waan gartay caruurtaadu sawiro ama sheekooyin aad kusoo bandhigta bogga internetka oo ay kaa caawiyaan oo markay kuu sheegaan intaad la dhacda aad soo daawacdaa ma jiraan wa way jiraan waxyaa hadda waxaa jira ninkaa la yidhahdo zaki aad ay aad iyo macnaha fikradihiisi waa cajiib laakiin marmarka qaarkood ayaan ka celiya aan dhahaa tan ma soconayso niyo naga dhaaf marka ya maxaa ku xulataa sheekooyinka ta soconaysa iyo ta kale maxaa waxyaabaha aad adiga kuu gaarkaa ee aad ku xulata sheekooyinka maxaa kamid a sheekooyinka horta waxaa waaye hadalhaynta ayaan ku xushaa hadalhaynta markii meeshii dad ummadda ay u badan tahay markaas la hadal hayo waan gartay ayaan sheekooyinka uxushaa sidii hadda o kale cunista waraabaho kale hadda macnaha wax badan ay igu dhex wareegayan fikrado badan ayaan macnaha isku isku dhexeeyay laakiin waxaan soo saaray kii ugu dambeeyey waraabaha markao la hadlayo ninka gacanta go-an haye uu leeyahay adig gacan keliya lagaa jaray marka wax wax dhibaataha ma qabtid aniga aabayaa maqal aniga aabahey oo dhamaa la cuniyo
marka imika waraabihi wuxuu leeyahy waa la isku soo galay waa la isku soo galay marka hadda waraabihi waxaa laga baqayaa amison na isku dhiibaan ili hal cadowaan leyna
waraabo magangeliyo doona ma soo wadaa fil inaad ka samaysay ama kartoon waraabo qaxayaan soo wadaa weli amiin caamir sida aan ognahay marmar waxaad soo sawirtaa wax dhici doono aan weli la gaarin waxayna sidaba u dhacan marka ma xog baad si heshaa xaggeed wax ka heshaa taasi wallaahi horta ani xataa maarkino waa marmar waxbaa isoo dhex galaayo anigana xataa macnaa wax igu dhex jiraan sameynaya markaas wixii markaan soo bandhigo ayay wixii dib oo loo arkay soo ayaa markaa siyaasadda kusoo biirayso ama ama ala maqlaa marka waa waa waa hibo waayo waa hadda sidii abwaanka o kale wuxuu saadaaliyaa hees ama gabyaaga ama wax waxbay saadaaliyaan wixiina way noqotaa marka waa isku mid aan say ila tahay ninka gabyaaga ah ama abwaanka wax alifa marka ruuxaantaada kula shaqaysa maya saasay ila tahay dureya marka waxaa hataa hataa ani waxaa sawir hadda aad iska- sawirada hadda aad sheegaysa mid kamid ayaa habeen dhaweyd anuu masuuro barbaaray computerkii ayaa Ah.
waxaa helay Eh, baarlamaankii hore shan boqol iyo toddobaatan iyo shanta ahaayeen Eh, islaan iyo wiilkeeda taagan markaas oo wiilka yar uu leeyahay hooyo ciidamada maa la- aa lasoo biiriyay amisom markaas leeda maya waa baarlamaankii oo soo galay magaalada waa cid- waa shantii boqol iyo kontonkii baarlamaanka fadhiyey bay tiradoodii ka yaabeen tiradooda ka yaabay marka wiilka yaraa wuxuu moodaa ciidankii lasoo kordhiyey markaasay hooyada u sheegaysaa leedahay maya waa baarlamaankii marka waa ku qosashay marka dib u akhriday anaa dib markaan u arkaa mar hoos laxataa anaa sawiro hore aan u sameeyey amiin aniga lafteyda eh, marmaraan firfiriyaa kartuunada waxaa eh, kuwii ugu xiiso badnaa ka mid ahaa eh, daanyaar badan oo geed hoostii inta lagu shiriyey uu maaragtay daanyeer kale u qudbaynayo oo uu leeyahay aan danahena qabsana aan wax qabsano oo daanyeer kaleoo geed saaran uu leeyahay arrinta looma dhamo marka duurjoogta lafteeda arrinta looma dhamo maa ka dhex socoto arrintaas waxa waaye soomaalida in way ku faaftay mogtahay hebel laan iyo macnaha marka dugaag laanaa marka dambe aan ku fikiray inaan sameeyo sababtoo ah eh, ummaddii oo dhan waa kala qaybsantay nin walba eh, eh, eh, macnaha wuxuu samaystay laan marka dugaagii maxaa ka reebaya marka waa igana waa inay dugaag laan samaystaan sawirada waxaa isku dhex jira joog iyo wax marka fariin wada waa tahay Eh, waxaa jiroo kale markii odayaasha dhaqanka lasoo xulayey eh, magaalada muqdisho intaana iman ka hor qolo walba qabiilada soomaalidu waxay soo xulayeen suldaana marka buuq badan baa ka dhashay waxaad sawirtay eh, kartoon ka hadlaya suldaan isagoo iscaleema saaraya oo garabkiisana ay taallo daasadii caanabooruhu bal sheekadaasina nooga sheekeen taasi waxay ahayd markii oo lagu wadawaashay kuraastii maaragtay baarlamaankii iyo iyo odayaal oday dhaqameedyadii isku dhex yaacday markaasa oday walbo is- isoo isaga iscaleema saaray ayaa igu soo dhacay marka oday keligiis iscaleema saaraayay marka aan xoolana lahayn marka wuxuu sameeyey marka caanabooruu qastay taas taas ayaa igu dhalisay in markino ay noqotay siyaasadii Marka waxaad- siyaasadii dib loogu dhaco marka waxaad ka waday eh, suldaan baa la caleema saaro caanaha lagu shubay dhaqankii soomaalida eh, arrintaasi waxay ahaan jirtay dad dhani inay iskugu yimaadaan oo boqorka caanaha lagu shubo ama suldaanka waa kay marka waxa waaye dhaqamadii aan- ayaan xoogaa markano aan casriyeeyey marka waxaa marka kan isagaa is caleema saaray oo Kan isagaa aan caanaha caleema isku saaray ah waa mid aan suldaan ba ahayn oo markano aan cidna wadanin keligiisa is caleema saaray marka haddii caanabooro eh, laysku shubaayo berrina waxaa imaanaysa in orange lagu shubo suldaanka waa dhici kartaa kooka iyo madax loogu shubaya
waa tahay amiin ciid wanaagsan baanu ku leenahay v o a oo dhan waanu kusoo salaamaynaa waxaan ku leenahay kulli caam waantum bikhayr aad baa umahadsantaha aad iyo aad waa tahay ibraahim oo intaynaan barnaamijka ka bixin telefoonkaasi dhacaya oo london laga soo dirayo haddii aan ka qabto waa daahir maxamed jimcaale daahir kusoo dhawow barnaamijka aad baad u nasiib fiicantahay barnaamijkii oonu sii xidhayn aad naga soo gaadhay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin idaacadda v o e da dhammaantiin waxaan kaloo halkan ka salaamayaa een, xaaskayga sacdiye cabdiqaadir gabadhayda asmareed maxamed amaal waxaan kaloo halkan ka salaamayaa walaashay seen maxamed jimcaale iyo caruurteeda een, walaashay kale asli maxamed jimcaale iyo caruurteeda een, nulki maxamed jimcaale iyo caruurteeda cabdullaahi maxamed jimcaale iyo caruurtiisa leyle maxamed jimcaale iyo caruurteeda iyo dhammaan asxaabta meel walba ay kala joogaan oo i taqaano waan gartay Salaamu calaykum daahir maxamed jimcaale Daahir.
waxaan rajaynaynaa inay dhammaantood ka qaadeen salaantaasi annaguna waxaanu ku leenahay ciid wanaagsan kulli caam waantum bikhayr cid wanaagsan saaro aad iyo aad aa umahadsantiin guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii aanu ugu talagalnay ciidda barakaysan ee ciidda soon amaba ciidal fidri intaasi ayaanu ku soo gebagabaynaynaa annagoo jeclayn inaannu idinla sii joogno wakhtiga ayaanse noo saamaxayn waxaannu idin leenahay meel kasta oo aad joogtaan ciid wanaagsan
Wa maalin maalin Wa maalin maalin Wa maalin farax oo muslimiintu ciido in kastaba adduunyada raba iyo raybay samaalaysumiso Waa maalin farax oo muslimiintu ciido mar kastaba adduunyada raba iyo raybay samaalaysumiso masaakiintu garato macsiyo aboomuhu masaakiintu garato macsiyo aboomuhu ay wada macsuuyiin middigood macsuuyiin masaakiintu garato macsiyo aboomuhu masaakiintu garato macsiyo aboomuhu ay macsuumiin hiddigood macsuumiin